بsmi الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين slى اllه وsلم عlى نabyina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمaعيin amا bعd waxaan soo haynay kitaabkii risاalaة fي usuل الفqh lلxasn بn شhihاab alcaskari alcukburiyi raximah اllahu taعaalى fasalkii koowaad wuxuu ahaa alkitaab fasalka labaad ayaan gelaynaa alfaslu الthaani fii sunnati rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi waaalihi wasalam sunnada nebiga yuu ku saabsan yahay waa masdarka labaad masaadigta tashriica si kale haddii marka loo dhigana waxaa weeyaan adilada laysku waafaqsan yahay cinda ahli sunnati waاljamaaca daliil ka mida kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska qiyaasku war yar baa waxaa geliyo nimanka daahiriyada haddana laakiin waxaa weeyaan sida un loo badan yahay ama aimatu lmadaahib iyo keyrkoodba ay u badan yihiin waa daliil mutafaq oo adilada mutafaqun calayha laysku waafaqsan yaha lagu daraa qiyaasku afartaas marka waxaa weeyaan adiladaas kuwana waa laysku khilaafsan yahay oo qowlu saxaabiyi lwaaxid iyo istisxaab iyo kuwayaalkaas waay ayb sunnadiibuu marka halkan ka gelayaa marka wuxuu yidhi wa qismatuhaa sunnada qeybaheeda qismatu lkitaabi kitaabka qeybtiisoo kala waay intii kitaabka hadda soo sheego dalaaladii kitaabka uu sheego muxkam iyo mutashaabih mutlaq iyo muqayad mujmal iyo mubayan caam iyo khaas naasikh iyo mansuuq intaba waa leedahay sida intii kitaabka uu lahaay iyaduna leedahay wa qismatuhaa sunnada qeybteedu qismatulkitaabi kitaabka qeybtiisoo kale weeyaan wa tasiidu way ka badan way ka badan tahay calayhi kitaabka ayay ka badan tahay biqismayni laba qaybood bay kaga badan tahay yaktasaani labada qayb yakhtasaani bihaa ayb iyagu markaa gaar ah labadaa qaybood oo yakhtasaani khaas ah bihaa sunnada ku khaas ah duuna alkitaabi kitaabka ka sokow labadaa qayboodna alficlu weeyaan ficilka iyo waliqraaru iqraar cala alqowli walficli qowl iyo ficil la qiro yacnii wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo dalaalada sunnada alfaadda ku soo arooreysa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam kitaabkay isku mid yihiin intii kitaabka aan kusoo marnay oo qeyboodoo uu lahaa kitaabka qur-aanka sunnaduna waa leedahay macnaheedu waxaa weeyaan sunnadu muxkam iyo mutashaabih caam iyo khaas mutlaq iyo muqayad mujmal iyo mubayan naasikh iyo mansuuq intuba waa leedahay iyadana dalaaladii sunnada markaa dalaal intaa waxay sii dheer tahay sunnada iyada oo qur-aanka ay dheer tahay laba shay ficilka waxaa la yidhaha ficlu rasuul rasuulka ficilkiisa isagu sunnadii buu kamid yahay calayhi salaatu wasalaam waa baxfi gaara marka oo sunnadu ay la timid oy dheer tahay qur-aanka ay dheer tahay maxaa yale qur-aanka dee ficilka alle ficilka alle isagu waxaa weeyaan khitaab oo qofka uu mukalaf ku yahay maba ahaynba isagu laakiin ficilka nebiga waa wax ku dayasho ay ku imaaneysa wa sidaa darteed marka ficilka sunnadaa la gaar ah ficilka nebiga caleyhi isalaatu wasalaam ayb waxaa kalooy sunnadu la gaar tahay taqriirka wixii nebiga agtiisa lagu sameeyey oo dadka uu u qiray ee uunan diidin ama aanu inkirin taqriirka xagga alla subxaanahu watacaala waxa alla ou u qiro dadka ee uu uga aamuso macnaheeda in lagu dayanaya ma ah maxaa yeele ilaahay waa xaliim maxaa yeele alla subxaanahu watacaala waa xaliim waa dulqaad badan yahay waxaa laga yaabaa ummaduhu inuu uga oo u sugo iyagoo kufri isaga dhex jiro oo iska daayo u sugo mar dambe un inuu qabto marka ilaahay baa ka aamu ilaahay baa yacni u sugay oo iska daayey waa u qiray kufriga macnaheedu maahan marka taqriirka alle isagu xukun ka ratibmi maayo ayb ficilka allana subxaanahu watacaala de isagu ku dayashada waxaa mudan waa ficilka nebiga amaa ficilka alle isagu laguma nama ku daya karna ficilka alle subxaanahu watacaala ayb ficilkaas allana subxaanahu watacaala isagu laguma dayasho ma leh saddexdaas un bis saddexdaa keliya labadaa keliya ayay sunnadu dheer tahay kitaabka ayb ficilka marka daan soo qaadna ficilku waa baxdi aada muhiim u ah qur-aanka yacni sunnada fahamkeedana aada daruuri ugu ah qofka haddaanu fahmin ficilka nebigu waxa uu yahay iyo sida loo qaadanayo haddaanu fahmin waxaa laga yaabaa inuu marka wax badan isku dardaro nusuustiina qalad u fahmo aathaar aan wanaagsanayna ay ka ratibanto walidaalika culamada qaarkood ficilku waxay u alifeen kutub gaara ayaa afcaasha rasuulka ay ka alifeen see loo fahmaya afcaasha rasuulka ficilka nebiga ka imaanaya waxa rasuulka ka imaada waa qowl ficil taqriir saddexdaa baa ka imaada qowlkiisu isaga waa la gartay waa qowlka alle subxaanahu watacaala sidii uu amar nahyi wixii uu yahay baa markaa lagu fuliyaa siiqooyin buu leeyahay qowlku amar nahyi amaa ficilku isagu ma leh ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam siiqo amarna ma leh siiqo nahyina ma leh ficilku see marka loo qaadanayaa maxaase laga fahmayaa dhowr qaybood baa ficilka nebigu oo u qaybsamaa qaybaha oo u qaybsamaa waxaa kow ah afcaalun jibiliyatun tasduru minhu afcaal jibilli ah oo lagu abuuray oo abuurka isaga la abuurayba afcaal ay keenayso oo daruurada iyo nolosha iyo abuuristiisaaba keenayso ficilka noocaas oo kale isaga ku dayasho ma galo maxaa yeelay isaga iyo dadkuba waa wada samaynayaan kor iyo hoos waxaa ka mid a maalan afcaasha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee dhaqaaqidda iyo istaagidda iyo yacni fariisiga iyo kori gaadiid la koro iyo cunto la cuno iyo wax la cabo iyo yani bani aadamku waana cunaa waana cabayaa dabcan daanu saa yeelin maba noolaadeenba ayb marka cuntadaa nebiga uga dayanaya iyo cunistaan iyo cabiddaa nebiga uga dayanaya ma la dhahayo sababto waad cunaysaa un mar walba naam waxaa kaloo lamida hurdadoo kale bani aadamka haddii uu yidhaahdo asalka hurdada aan rasuulka uga dayanaya de hurda nebiga loogama daydo waadba hurdaysaa mar walba ficil jibilli ah baa leedaha ficilka jibilliga ah ficilka jibilliga ah isaga waxaa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam loogama daydo laakiin sifadiisa iyo qaabka loo samaynayo iyo hay-adiisa sunnadu waa ku timaadaa waa looga daydaa masalan hurdada asalkeeda nebiga loogama dayanaya ficil jibilli ah wa laakiin marka aada seexanaysa inaad dhanka midig u seexato dhawadeed marka haddii aada riyo aragto oo kale sidaad u dhaqmi lahayd ood yeeli lahayd iyo cuntada oo kale asalkeeda nebiga loogama dayanayo in wax la cuno laakiin waxaa looga dayanaya habka loo cunayo hay-ada sunnadu marka afcaasha jibilliga waxay ku tacalluqdaa hay-ada bis hay-ada ayay ku tacalluqaysaaye asalka kuma tacalluqayso soo ma garanin qofka kaadidii uu kaadinaya waa saxaroonayaa taa nebiga loogama dayanayo dabcan bani aadam baad u tahay adi isaga waa u simantihiin laakiin waxaad uga dayanaysaa hay-adii aada u xaajo guda lahayd sidii aad yani isaga nadiifin lahayd habkii aad yani musqusha u geli lahayd habkaa uga soo bixi lahayd haadihi hiya alhay-aad tan koowaad nooca koowaad kuwaas wa afcaalun jibiliyatun tasduru min annabiyi sala allahu alayh ali wasalam kaalakli washurbi wannawmi wamaa ilaa dalik waxaa soo gelaya qeybahanna waxyaabihii nebiga ou nacay ee laakiin sharci ahaan aanu u nicinayn isagu yacni ou u nacay rabitaankiisa kale waxyaaba waxaa jira nebigu dhaqan uusan u lahayn haddana aan xaaraan ahayn ee isagu uu iska nacay maalan agtiisa waxaa lagu cunay miis ou joogay dabba dabbada baa leedaa oo iyadu markaa abeesalugaaleyda u eg oon iyadu shaqo ku lahayn laakiin taasaa agtiisa lagu cunay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa isagu wau dhibsaday oo waxa uu yidhi annaga dadkeenna iyo meeshii yacni ma ma ma cunno yidhi mid waxaan sharci ahaan uma uusan dhihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin inuu dhibsanaayo unba u yiri isaga markaa in cuntadeedu ay ku adag tahay cunisteeda ayb agtiisa laakiin waa lagu cunayo ma xarimin isaga ayb marka taa waxyaabahaasoo kale ee nebigu uu ka tegey ama uu nacay laakiin diin ahaan uunan uga tegin baabkan geli iyadana nooca labaad ee ficilka nebiga kasoo fulayay waxaa weeyaan ficil afcaalun tasduru minhu afcaal nabiga calayh isalaatu wasalaam ka imaanayso wayahbutu daliilu ama watahbutu bidaliili maa annahu min khawaasihi afcaal nebiga ka imaanayso oo adiladu ay tilmaamayso in nebigu ay waxaa gaar u yihiin afcaal ficillo buu samaynayaa laakiin daliilkii baa wuxuu tusayaa in isaga uu gaar u yahay waxaan waa afcaasha marka khusuusiyaadka rasuulka calayh isalaatu wasalaam afcaal isaga ka imaanayso daliilkuna uu tusaayo in isagu uu gaar u yahay waxaan ayb afcaasha noocaas oo kalea see loo dabdina iyada marka iyaga marka culamada usuuliyiinta waxay u dabdiyaan ficilka nebigu uu sameynaayo oo isaga khaaska u ah waxaa laga yaabaa khusuusiyadaas inay isaga waajib ku tahay ama inay isagu u tahay yacni isagu inay waajib u tahay ama inay isagu u tahay laga xarimay xaaraan ama inay tahay shay isaga loo baneeyey oo mubaax ah saddexdaa waxaan ahayn ma noqoto waxyaabaha nebiga uu la gaarka yahay afcaasha ah ama waa waajib wax isaga waajib ku ah ama wax isaga xaaraan looga dhigay ama wax markaa isaga loo baneeyey shayga isaga waajibka loogaga dhigay sida qiyaamuleylka oo kale salaatu duxada oo kale qiyaamuleylku waa ficil nebigu sameynayo isagu waajibuu ku ahay qiyaamuleylku khusuusiyadu wujuubkay ku dhacaysaa kuwaas oo kale umad ummaddiisu maxay u noqonaya sunnay u tahay wayaalkaasoo kale ummaduhu sunnay u yihiin ummaddiisa ayb waxyaabaha marka waajibkay salaatuleylka iyo waxyaabaha lamidkaa ee isaga yacni uu sameeyey daliil khaas yeelayo isaga ku waajib yeelayana oo jiro waxaanu fahmaynaa innaga inay sunna noo tahay waxaas wax allaale wix isaga si gaar ahaaneed waajib looga dhiga annaga sunnay noo yihiin ayb haddii xaaraan isaga looga dhigay shayga khusuusiyadu ay taxriim tusayso waxaan in isaga laga xarimayna innaga waxay naga noqonayaan karaaho innaga waxay markaa naga noqonayaan karaaho waxaa culamada marka ay usoo qaataan nabiga calayhi isalaatu wasalaam abu ayuub ayaa wuxuu u keenay weel ama yacni cunta ku jirto basal iyo toon iyo ay ku jirto oo basal iyo markaa waxyaabahaas toonta iyo ay ku jiraan marka ayaa waxaa dhacday nebigu waa diiday wuxuuna tilmaamay inuusa isagu cunaynin oo wuxuu yidhi anigu waan kahday waxaan la faqayaa dad idinku aydnan la faqaynin malaa-igaan aniga la faqayaa buu yidhi marka idinku waa isagu marka waa diiday abu ayuub marka waxa uu yidhi innii akrahu maa takrah waxaad adigu nacayso anna waa nacayaa yiri nebigu ma dhihin marka maxaad adigu nacaysaa anay gaar ii tahay ma dhihin shayga marka isaga muxaramka ka ah ee si gaar ahaaneed looga xarimay ummaddu karaaha unba u yahay inay ka tagaan waa fiican tahay laakiin haddaanay ka tegin ay sameeyaan maahan inay dembi ku dhaceen qaybtaa isaga marka waa taa qayb kalena waxaa isaga mubaaxa looga dhigay way nebiga u bannaan wax allaale wixii nebiga si gaar ahaaneed isaga loogu baneeyey ummadda ka sokay ummaddu xaaraanayba ka yihiin waxaa maba u dhowaa karaan haddii kale meesha waxaa ku baaba-ayso daliil macnihii khusuusiyadaa baaba-ayo oo mithaalku waxaa weeyaan nebiga calay slam intooda badanna waxyaabahaas nikaaxay kusoo arooraan baabka nikaaxa ayaa intooda badan ay ku yimaadaan ay kusoo arooraan waxaa ka mid a rasuulka calayhi salaatu wasalaam afar naag ka badan ayaa isaga loo ogolaa naagaha laguma ciriirinin innaga laakiin afar aan lagu koobay waa ibaaxa marka isaga waxaa loo baneeyey afar ka badan inuu guursado waxaa lamid a naag in la guursado bilaa weli rasuulka calayhi salaatu wasalaam khusuusiyaadkiisa waxaa ka mid a inay u bannaan tahay naagta inuu guursado weli la-aan waxaa kaloo isaga u bannaaneyd annikaaxu bilafdi lhiba naagta hadday u timaado tiraa waa isu kaa hibeeyey inuu qaato cid ummadda kamiday u bannaan tahayna ma jirto intaas oo dhan markhaati la-aan inuu wax guursado waa u bannaanayd isaga laakiin ummadda uma bannaana shay allaale marka khusuusiyadu hadday ku dhacayso taxriim yacni ibaaxa wax rasuulka loo banneeyey hadday ku dhacayso ummaddu waxaa weeyaan xaaraanay marka ka tahay oo way ka dheeraanahay afcaasha nebiga wixii isaga lagu gaar yeelayna intaasaa daabitkeedu uu yahay daabitkeedu marka waa intaa wax nebiga lagu gaar yeelay oo isaga waajib ahaan loogu gaar yeelay ka isaga marka wujuubka bis waayo waxa lagu gaar yeelay inaga waa samay karna sunna inoo noqonaysa salaatuleylko kale qeyb isaga taxriim oo wax laga xarimay inagu karaahay noo tahay waxaas masalan zakada inuu qaato waa laga xarimay isaga gaaray ku ahayd ama yacni sadaqada de ummaddana haddaysan dan u keenin inay iska qaataan maahan oo inay iska dhaafaan baa u fiican qeybka kale waxaa weeyaan wax isaga lagu gaar yeelay laakiin ibaaxo loogu gaar yeelay inay u bannaan tahay annaga maxay naga noqonaysaa xaaraam ma isugu dhowaa karno qeybta labaad marka waa khusuusiyaadkii nebiga taasaa marka culimmadu ay ku dabdiyeen afcaasha khaaskae nebiga ka imaanayso ayb qeyb saddexaad waxay noqonaysaa marka oo afcaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah waa ficil nebigu sameeyey wuxuuna ficilkiisaas bayaaninayaa ama uu tafsiirinaa hadal mujmal aho duuduuban ama hadal mutlaq ah waa qeyb badan waayo oo sunnada lagu dhex arkaayo waa qeyb iyada waxaa weeyaan hadalkii ficilkiisa ayaa wuxuu bayaan iyo tafsiir iyo tadbiiq u yahay wax la duuduubay oo mujmal ah masalan waxa uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu yihi wa aqiimu salaata salaada ooga isaguna wuxuu yihi salluu kamaa ra-aytumuunii usallii tukada sidaad aragteen inaan u tukanayo waa war duuduuban waayo tukada saad aragteen inaan u tukanayo warkaa marka wuxuu u baahan yahay ficil ahaan in loo arko nebigu tukanayo afcaasha marka rasuulka uu sameeyey salaada ku dhex sameeyey kulligeed waxay bayaan u tahay wa aqiimu salaata ila salaad og ayaa lagu yihi salaada tuko see u tukanay ma taqaanid adiga isagii baa marka ficil ku bayaaniyey xajkii baa laysku farad yeelay walilaahi cala annaasi xuju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiilan isagaa sameeyey oo inta baxay xajkii tegey ayuu afcaashiisiibuu ku bayaaniyey ficilka nebiga ka imaanaya marka hadduu bayaan yahay ee uu bayaaninayo wax mujmaloo la duuduubay haddii uu bayaaninayo xukunkiisu wuxuu noqonayaa shaygaas mujmalka ah amarkaas mujmalka ahaa xukunkii ou lahaa ayuu ficilkanna yeelana masalan wa aqiimu salaata amarkeedu muxuu ahaana waajib salaad in la ogaa waajibay ahayd waa amar waajib ah ficil allaale ficilkiisa salaada uu ku dhex sameeyo wuxuu noqonayaa waajib ilaa wixii daliil ou leexiye ma ahani ilaa wixii daliil kale inay sunno yihiin noo caddeeya ma ahani xajkii oo kale wuxuu yihi khuduu canii manaasikakum acmaashiina iga qaata aniga dabadeed ficil buu la yimid oo ku bayaaniyey ficilkaa nebigu uu sameeyey kulluhu waa waajib ila amar amar ayuu tafsiir u yahay amarkii waajib buu ahaa kanna waajib uu noqon laakiin wixii daliil kale ouna tuso inaynan waajib ahayn oo sunno uu yahay waa ka saarayna asagakaas ila daliil kalaan uga bixinay ayb qaybkaas oona marka xukunkiisu sidaas waaye sababtoo ah nebigu calayhi salaatu wasalaam mubayin ayuu ah isaga caddeeyey shareecada waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxyigaan kugu soo dejinnay si aad dadka ugu caddayso wixii lagu soo dejiyey ayb qeyb marka kaas waaye waxaa qeybtan soo gelaysa tuugga alla wuxuu yihi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ninka tuuggaa naagta tuugta ah gacantooda jara gacanta ka jara faqdacuu amar waayo jara gacantii ha laga jaro nebigii baa bayaaniyey oo wuxuu ka jaray intaas gacanta midig keliyu jaray wuxuuna ka jaray ilaa iyo meesha kala baxa ah mifsalka ah halkaa yacni calaacashaa uu jaray ficilkiisaas marka maadaama uu amar bayaan u yahay wuxuu noqonayaa marka waajib ninkii marka xaakim ah ee tuug qabto shuruudihii wixii la helo halkan unbuu jari karaa inuu halkaa jaraa waajib ku ah meeshaan iyo ma aadi kara iyo meel ka yar ficilkiisaas baa marka wujuub tusaaya ayb qeybka afaraad ee afcaasha nebiga ka mid ah waxaa weeyaan ficil mujarad ah ficil aan nebiga khaas ku ahayn ficil abuuristu keenaysa aan ahayn ficil tafsiir aan ahayn ufiirsaa dhinaca ficil aan tafsiir ahayn waxuu fasiraya male nebiga gaar kuma aha jibilli ma ahan oo wax dadka lagu beeray oo abuurkooda ku yimid yacni abuuristoodu ay keenaysa ma aha waa ficil nebigu iska bilaabay waa alla ku caabuday ficilkaa marka nebigu uu bilaabayo haddii uu qurba uu yahay oo alle loogu dhowaanayo ficil nebigu uu daaco iyo alle u dhowaansho ahaan uu u sameeyey ay tahay isaga marka kaas weeyaan marka midka warka badan oo culammada ilaa toddoba qowl meelaha isugu khilaafeen sida xooga badan marka nusuusta istiqraa iyo tatabuc lagu sameeyey ficil allaale ficilka noocaa ku yimaado wuxuu faa-iideeyaa yufiidu listixbaaba sunanimuu faa-iideeyaa bas wujuub ma faa-iideeyo waana sida abushaama iyo akharu yani alfuqahaa ay rajaxeen ficilka nabiga calayh isalaatu wasalaam aan isaga khaas ku ahayn bayaan aan ahaan aan ku soo aroorin caddayn iyo wax bayaanin aan ku soo aroorin shay uu bayaaninaya aanay jirin jibilli aan ahayn qurbana ah oo nebiga alle u dhowaansho iyo daaca ahaan oo u sameeyey waxaa lagu xambaarayaa istixbaab ficilka isaga inuu sunnaya baa lagu xambaarayaa marka waxaad arkaya dadku inay ka qaldan tahay arrintan oo kale qof baad arkaysaa wuxuu leeyahay marka sheegaa sheygaa waa waajib ayb inuu waajib yahay maxaa cadaynaya nebigaa sameeyey u kuleeyahay maa bimujarad ficli nebiyi shayga nebigaa sameeyey wujuub kuma faa-iideeyo goorta oo wujuub faa-iideynaya waa hadduu bayaan uu yahay amar hadduu bayaaninaayo ama haddaan amar ka horeeyo oo mujmalo bayaaninayo aynan jirin nebiga khaas ku ahayn jibi afcaal ficil jibiliya uusan ahayn bimujarad ficil nebigu bilaabo daaca ahaan u bilaabay ay tahay waxaa laga qaadanayaa istixbaab inuu sunno yahay shaygaa wujuub ma loo fahmaayo misaalkeeda maalan waxaa kamid a nebigu markuu janaabada ka qubaysanayo waa weyse qaada jiray weyse qaadkaa nebiga ficil ahaanaan looga haayaa amar ahaan loogama haayo ayb maa xukmu lwuduu marka weyse qaadkaas xukunkiisa muxuu noqonayaa marka sunnou noqonayaa mustaxab ninkii sameeyo ajar buu ka helayaa badan ninkii ka tago oo inta niyadii la yimaada biyihii isku rogo weysadii qofka waxaa weya janaabadii waa ka mayrtay ninkaas biijmaaci alculamaa sida ibnu cabdilbar iyo aimo badan ay soo ay tilmaamayaan ayb marka meeshaan marka fahamkeedu qofku hadduu inta axaadiidta akhristo dawaabid iyo yani yani qawaaciddan aanu ku akrisanin wax unbau isku qalqaldayaan ayb waxaa laga yaabaa marka isaga inuu waaji wujuub u haysto waxan aanayba waajib ahaynba marka sunada maxaa jariime laga gelaa marka tiro badana inta jariime laga gelay mid waxaa weeye inta jaahilnimada looga galaana badan dadka juhaasha intay ka gelayaana badan hadhow haddii laga celi tagana wuxuu leeyahay war axaadiidtii rasuulka maa laga celinaya wuu kuleeyahay axaadiidta laga celin maaye axaadiidta dadkii soo naqliyey siday u fahmeen in loo fahmaa may fiican tahay oo siyaabahan kan marka laga daayo ayb qaybka afaraad marka kaas waay haddii ficilku uu ficil bilow ah uu yahay sidaas oo kale laakiin isagoo sifo ama wasfi wato uu soo arooro wasfigaasna wujuub laga faa-iideysanayo ama istixbaab ama ibaaxa hadda qariinaad haysataa markaas wujuubkii waa ku xambaaray ama ibaaxadii ama istixbaabkii laakiin haddaan qariino jirin wasfi kale aanu la xidhiirin ficil keliya uu yahay ficilkaana bayaan uusan ahayn sidaa marka waxaa weeyaan istixbaabkaas yaa culamada marka ay ku xambaaraan tusaalaheeduna taas weeyaan sidaanuu marka u qeybiyey afcaasha u taxqiijiyey alimaam almuxaqiq alusuuliyu almuxadid abu shaama almaqdisiy raximahullah oo shuyuukh alimaam nawowi ahaa abu shaama oo nin muqrina ahaa oo qiraa'aadka fanniga qur-aanka aada ulgule muarikh ahaa taariikhda wax ka alifay muxadid ahaa oo xaafid ahaa xagga xadiidka faqiihna ahaayo usuuli ahaa kitaab dhan buu ka alifay afcaasha rasuulka la yidhaahdo almuxaqaq min afcaali almuxaqaq fi afcaali rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalama min usuuli ilfiqhi kitaab marka almuxaqiq la yihahdo u ka alifay afcaasha rasuulka keliya ayb kitaab xoogaa risaalo camal ah nam isagaa marka aada mithaalada iyo waxaas oo dhan isagaad ka heleysaa marka hadalkan marka iyo qeybahan iyo aqsaamtan isagan kasoo yani marka talkiisiyon kasoo kokoobay marka afcaasha rasuulka intaasay ku dhan tahay marka taqriirka isaga marka ila wuxuu yihi sunnadu kitaabku waxay dheer tahay labadaas waxay dheer tahay ficilkeeda nebiga afcaashiisa see loo fahmaa waa ka hadalnay taqriirka isaga marka ataqriir taqriirku marka waxaa weeyaan qofka yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wax sameeyey ee agtiisa wax lagu sameeyey qof baa hortiisa wax ku sameeyey waa u qiray waa ka aamusay taqriirka marka nebiga wuxuu ka dhigan yahay marka yani haddii shaygan uu munkar yahay nebigaa ka celin lahaa qofkan haddaanu ka celinin oo u qiray macnaheedu marka waxaa weeyaan waa sunno waa shaygaa marka waa mashruuc waa mashruuc abushaama marka taqriirku daabida u sameeyey kitaabka almuxaqaqa qeybta dambe ayuu taqriiraadka nebiga axkaamteeda kaga hadlay marka wuxuu yihi abushaama fa xaasilu dabdi hada albaab baabkan dabdigiisa xaasilkiisu waxaa weeyaan an naquula inaan dhahno kullu ficlin aqara calayhi ficil kasta oo nebigu ou qiray walaa maanica min alinkaari daabit qeyd waay marka walaa maanica wax ka celiya minaliqraari min alinkaari inuu ficilkaa inkiro wax ka celiyana aynan jirin afaadahu wuxuu faa-iideynayaa markaa jawaasahu banaan afaadahu jawaasahu buu u faa-iideynayaa fain kaana qad sabaqa daliilu taxriimihi shaygaa haddii daliil xarimaa uu ka horeeyey taqriirkaana marka afaada naska nask buu keenayaa taqriirku marka yani daabitka waxau uga dhiga isaga wax allaale wixii nebiga hortiisa lagu sameeyo ou qiro waxaa shardi looga dhigay ama waxaa qeyd looga dhigayaa maanic inuunan jirin haddii maanic ka celiyaa ou jiro waa waxa taqriirkaa ma laga dhiganayo haddii maanic ou jiro masalan afcaalu lkafara markii nebigu uu maka joogay gaalada gaalada iyaga hortiisay wax ku sameynayeen kufri iyo yani munkaraad iyo waxyaaba xunxunay samey jireen hortiisa ku sameynayeen mararka qaar marka waxaa dhacaysa marka inaan waxbaba ka qaba karinba inuu iska aamuso ma la dhahayo marka ficilkaas waa banaan yahay nebigaa ka aamusay maxaa yeele maanica meeshan qaa'im oo taagan soo magarani ayb ama waxaa laga yaabaa inuu sameynayo ficilkaani qof muslimiinta ka mida laakiin hadda haddii uu ka celin lahaa amaa munkarka weyn bay yimaadaa darteed uga aamusay kaasoo kale taqriir laga dhigan maayo marka ayb waxaa laga yaabaa marka ninkii reebaadiya masaajidka ku kaadiyey oo saxaabadii marka ay damceen inay ku dhacaan ay ciqaabaan laakiin nebiga uu ku yidhi iska daayay faraha ka qaadiy ha dhamaysto kaadidiibu marka cabaar meesha iskaga waday marka in masaajidda lagu kaadiyaa bannaan lagama qaadanayo taasoo kale maxaa yeele maanicaa yaallo oo maanic waxaa weeyaan nebigu uu ka yani ka u diiday inuu ka celiyo marka haddii lagu celiyo amaa ninkiiba dhibka weyn u yimaadaaba uu xanuunsadaa isaga ama amaa haddii uu intuu cararo masaajidkii marka hal meeluu najaaseeyey kulligiis amau najaas ka buuxiyaa marka marka waxaa wey munkarka weyn baa nebigu uu joojinayo waa daayay marka maanic waay taasoo kale marka taqriirka nebiga marka lagu camal falayo haddaan maanic jirin maanic haddii la arko ama yacni lagu ogaado ama la helo waxay noqonaysaa marka taqriirkaas ma la camal gelinayo ayb haddii maanicii la waayo laakiin bilaa maanic iyadoo maanic jirin wax dhibaataa aan jirin ayaa hortiisa ficil lagu sameeyey waa iskaga aamusay waa kaas marka waa la qaadana waxaana loo qaadanayaa shaygaas inuu bannaan yahay ayb haddii shaygaas xaaraantinimo ay ka horreysa awal oo aayad ama xadiid shaygaa xarimaysa awal ay jirtay haddana nebiga hortiisa lagu sameeyey shibka yidhi maanicna meeshaa aanu oolin taqriirkaa nasakhay xadiidkii hore waawaa nasakmayaa taqriirkaana nasakhay ayb sidaasuu marka tilmaamay amaa yani waxyaabaha diyaanta kafarada iyo kale iyo oo nebigu mararka qaar uu ka aamusayo oo kale iyo ma keenayso iyadu inay bannaan tahay iyo ma keenayso ama maanic baa jiro ama iyadu qaar daabidkayba ku daraan qofka qofka uu kasoo fulaayo ficilku waa inuusan gaal lahayn qaara taas ku daro daabit ka dhig taqriirku isagana muhiimkiisu intaas waay qeyb kaloo afcaasha nebiga soo gelayso yaa jirto turuugta waa turuugta waxyaabaha nebigu uu ka tegey tarkiga ama ka tegista nebigu uu shay ka tego ficil waayo usuululfiqiga marka la joogo afcaashaa lagu dhex daraa turuugta ayb walidaalika marka tarkigu inuu ficil yahay waa u badan yihiin culammada ayb oo marka inay sidaa tahayna waxaa tusaayo aayadda ilaahi subxaanahu watacaala uu yihi lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim alihma wa aklihim asuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun yahuudi baa waxaa lagu yihi culimmadooda iyo cubaaddooda dadkan xumaanta samaynaya hadday ka celin lahaayeen waa wanaagsanaan lahayd sidaa yacni maxay uga celin waayeen oo ay uga reebi waayeen xumaanta sukuudkoodii iyo aamusitaankii iyo ka tegistii ay ka tageen inay dadkan waxaan ka celiyaan ayaa marka alla muxuu ka cabirayna labi'sa maa kaanuu yasnacuun labi'sa waxaa baas la ahaaday maa kaanuu waxay ahaayeen yasnacuuna inay samaynayaan ficil iyagu ma la imaadeen waa la imaadeen haa tarkigoodaasaa ficil laga dhigayba ayb saxaabada markii masaajidka la dhisaayeyna lain qacadnaa wanabiyu yacmalu fadalika mina alcamalu lmudallalu saasay dheheen haddaan nebigoo shaqaynaya innaga iska fariisano kaas waa camal xun bay dheheen camal labaadinimo xukmiyo marka qucuudkooda iyo tarkul camalkii bay camal ka dhigeenba marka shaygu haddii uu qofku zino ka tago tuugnimada hadduu ka tago ficil buu ku jiraa ficil ficil ka tegista laftirkeedaa ficil ah walidaalika marka tarkigu meeshaa ficilka unbuu soo galaa ay dhex geliyaan hadday marka sidaa tahay wixii nebiga uu ka tegey marka sida waxa uu sameeyo kale loola dhaqmaa loola dhaqmaa iyado waxay noqonayaan shareeco diin ayb haddii shayga uu ka tegay nebiga shay jibiliya ahaan uu ka tegay waa soo sheegnay waxyaabaha uu dhibsanayo inuu cunoo kale iyo taa iyadu waxaa weeyaan ma qurbo iyo alla u dhawaansho iyo maba aan uga tegin taa xagga iska dhigo turuugta isaga khaaska ku ahna waxyaabaha nebiga uu ka tegey laakiin isaga u gaarka ahna waxaan soo sheegnay inay noqonayaan makruuh nagagteena karaahi ka noqonaya ayb waxaa soo haray marka wixii nebigu uu ka tegey waxyaabihii marka nebigu uu uga tegey tadayun iyo cibaado ahaan uga tegey isaga isagana aan gaar ku ahayn meeshaas si fiican u fiiri marka waxaan isaga gaarka ku ahayn nebiga aan keligii khaas ku ahayn cibaado ahaanna uu uga tegey waxay ku dabdiyaan marka culammada maa tarakahu nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama wixii nebiga uu ka tegey maca qiyaami lmuqtadii maca qiyaami lmuqtadii shay baahidiisiina ay joogto shay buu nebiga ka tegey baahidiisiina waa taagan tahay walaa maanica maanicna uusan jirin wax nebiga ka celiyo ka hor istaagana ma leh shaygaa ilaahay waxaa loogu dhowaanayaa marka in laga tago matalan maxaa ka mid ah salaada ciidda aadaan nebiga uma samaynin waa ka tegay aadaanka baahidii aadaanka waa qaa'im waa joogtay dadka in loo adimo loo yeero yani dad badan baa laga yaabaa inay markaa ka si uga dhoohan yihiin way maqli lahaayeen baahidii aadaanka qaa'ima ahayd waa taagneed maanic hadda nebiga ka celiyo lays dhaho alla ilaah aadaanka nebigu waxaas waxaas u diidayna ma jiraan marka maxay noqonaya aadaankii in laga tago fii salaati ilciid sunno waay marka nabiga looga dayanayo tarkigaas ayaa nebiga looga dayanayo haddii la yidhaha waa la addimaa ninkii addimo bidcow ku dhacay mukhaalafo rasuuluu la yimid hadhow marka inuu yidhaahdo maa aadaanka maa qaldan saas inuu u doodo ma aha allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa maa qaldan haddii uu yidhaahdo dadka qaara u doodo ii sheega u kule allahu akbarta maa qalad ah ashhadu an laa ilaha illah maa qaldan xaya cala salaad maa qaldan deetaa waxaa la dhahayaa waayahay rasuulka adiga waxaan aada ajarka ka raadsanaysaa soo ma ka gaabiyey waayahay adiga nebigii maa ka daaco badan tahay oo ka cibaado badan tahay oo ka alla raaligelin badan tahay su-aashaas isaga in la weydiina marka marka waxaa la dhahaya allahu akbarta qalad maahane mukhaalafada nebiga qalad فليxdr اladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliima lagu akrina korkiisa waana siday aimadii salafka samay jireen imaam maalik iyo eyrkii nam marka maa tarakahu nabiyu salى اllahu alayhi waalihi wasalam wx nabiga uu ka tegay maca qiyaami lmuqtadii baahidii ay joogto walaa maanica maanicna uusan jirin fatarkuhu sunnatun in laga tagaa sunnaa marka oo dariiqa nebiga taas wa aadaankaanaan ku mihaalina haddii shaygan baahidiisii ay jirtay laakiin maanic shay nebiga ka celiyey ayaa jiray shaygiina waa zuulay waa la samayn karaa waxaas marka waxaaba kamid a salaat salaatu taraawiix la tukanayo nabiga laba habeen uu tukaday jamaac ahaan dadku u tujiyey markii dambe habeenkii saddexaad meeshii markay isugu yimaadeen nebiga uma soo bixin markii la su-aalay waxa uu yidhi anu waa ogaayo yidhi igama qarsoonayn meesha aada joogteen laakiin waxaan uga tegay waxaan ka cabsaday in la idinku farad yeelo yidhi in la idinku waajib yeelaan ka baqay haddii la idinku waajib yeelana ma awoodi lahayn ayb marka nebiga shaygan baahidiisii waa jirtay laakiin w sabab maanic oo u diidayaa jirtay maanicana waxaa weeyaan wuxuu ka cabsaday in lagu farad yeelo dadka markii nebigu dhintay maanicii waa zuulay soo maha marka ilaa shaygan mar dambe in la farad yeelo suurtagal maa nebigii lagu soo deji lahaa baaba dhintayba saxaabadii marka cumar ibnu khadaab radi allahu canhu waa samey abubakar isaga wax yaruu nebiga ka dambeeyey fursad saas uma unan helin laakiin cumar isaga dadku waa jamciyey ayb oo taraawiixdii marka jamaacaad joogto loogu oogi jiray kaasoo kale marka sunno wa maaha bidca ma aha samayntiisa maxaayle maanic ayaa jira mararka qaarna shayga baahidiisii baanba jooginba waktiga rasuulka baahidiisii baan waktigii nebiga jirin markuu nebiga dhinta kadibaa baahidiisii timid haddii la sameeyo bidca maaha kaasawada waxaa ka mid a qur-aanka in hal meel lagu ururiyo luqaadkii tirada badnaayo kusoo degayna la baabi-iyo hal luqo oo luqatu quraysh in la reebo baahideeda goormay timidna waktigii cuhmaan iyay timid maxaa dadkiiba iskhilaafayo waxaa la arkay nina si u akrinaa aayaddan nina si kale u akrinaa markaasuu xudeyfa wuxuu yihi adrik innaasa amiirulmu'miniin haddaa tahay dadka gaar qabla an yakhtalifuu intaynan iskhilaafin kama ikhtalafat ilyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaara say isku khilaafeen oo kale marka luqaadkii kale waa la cuhmaan waa gubay masaaxiftaas kii wuxuu reebay musxafkii markaa cuhmaaniga ahaa yani wuxuu reebay luqatu qurayshkii waafaqayey dabadeed marka waa maalihii baa marka uu kala gaargaarsiiyey goboladii iyo maalihii xukunka islaamku markaa uu joogay taasoo kale marka waa bidco lama dhahayo in musxafka kitaabka in lagu qur-aanka in musxaf lagu aruuriyo bidco ma aha baahida keentay waktigan dambe ayaan xilligii nebiga joogin bis un adiga marka daabid waxaa ka dhiganaysaa baahidii waktiga nebiga hadday jirtay wax ka celiyaa maanicana uunan joogin markaas waa marka shayga laga tegaayo oo tarkigiisa lagu dayanayo ayb oo nabiga caleyh isalaatu wasalaam ka tegistiisa lagu dayanayo ayb marka intaasaa marka taqriiraadka turuugta iyo afcaasha afcaasha iyo turuugta inkastoo isa soo gelayso qaybahaasaan marka sunada yaa isagana uu tilmaamay kana sheegi karna alfasl الthani fi sunati rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam wa qismatuhaa qeybteeda qismaة اlkitaabi ka qismati اlkitaabi oo kale waaye watasiidu calayhi waxay dheer tahay biqismayni laba qaybood yakhtasaani gaar noqonaya bihaa sunnada ku gaar ah duuna alkitaabi kitaabka ka sokow alficlu weyaan humaa labadaa alficlu waa ficilka waliqraaru iyo iqraarka cala alqowli qowl la qiro iyo walficli hadal qof yiri ayuu nebiga u qiray ficil qof sameeyey buu u qiray saasuu ka wada fa ficluhu sala allahu alayh wali wasalam ficilkiisa nebiga yejibu waxaa waajiba an yuqtadaa bihi in lagu daydo fii iijaabi waajibnimo wa nadbin sunnanimo wa ibaaxatin banaanaansho intuba in loogaga daydo limusaawaatihi lanaa sababta waa maxana limusaawaatihi nebiga la sinaanshadiisa lanaa annaga ou nala siman yahay fi takliifi oo nagula siman yaha kalifaadda xagga takliifka iyo mas-uuliyadda dabcan yani rasuulku waa mukalaf oo anaguna mukalafaan taas halkaasaa marka sinaantu ay tahay iyo waddukuuli gelistiisa taxta almarsuumi waddukuuli gelis taxta almarsuumi uu gelayo yacnii wixii la xariiqay oo xagga alle laga xariiqay hoosteeda uu soo gelayo iyo walxuduudi iyo xuduudda uu soo gelayo xuduudda iyo yacni waxyaabaha xagga alle ka yimid ee waajibaadka la xariiqay ah nebigu waa soo gelaa isaguna sida anaga u gelayn oo kale u gelaya isaguna ayb fa amaa ficlullaahi marka isagu ma kala qaadqaadin laakiin intaasoo qaybood u qaybsamaa wuxuu qaybsamaa qaybihii aan kasoo hadalno o dhan baa loo qaybinaa ficlow ficil ma tahay ma aha faama ficlu llahi tacaala ilaahay ficilkiisa faqaarijun mid ka baxayo weyaan can hada alqabiili noocan waa ka baxa sababta waa maxay licadami dukuulihi gelitaan la-aantiisa taxta marsuumin xukun xariiqan hoostiisa una soo geliy afcaasha alla uu samaynayo xukun ma soo hoos gasho oo ilaahay cid xukuntaa male laakiin nebiga waa la xukumaa sooma allaa xukumo uu soo gelaya isaga taxta almarsuum laakiin alla ma soo gelayo waxuu doono samaynaya isaga liannahu maxaa yeelay alla xaakimun weeyaan mid wax xukumay isaga hayru maxkuumin aan la xukumaynin caleyhi dushiisa wa iqraaruhu sala allahu alayh waali wasalam nebiga iqraarkiisa qiritaankiisa cala alqowli ow qiro qowl walficli ficil ow qiro yodullu wuxuu tusayaa cala alibaaxati banaanaansho liannahu maxaa yeelay bucitha waa la soo diray nebiga mubayinan isagoo cadaynayo wax mubayinan xaal uu yahay mid wax cadaynayo wa mu-adiban xaal uu yahay mid wax edbinayo wa mucarifan xaal uu yahay mid wax aqoonsiinayo dadka tusayo wujuuhalfasaadi fasaadka wajiyaalkiisa iyo wasalaaxi isaga saasaaba loo soo diray dadka fasaadka iyo salaaxa inuu tuso falaa yajuusu calayhi isaga korkiisa kuma banaana aliqraaru qiritaan calaa maa shay korkii inuu qiro huwa isaguba qabiixun xun fi sharci ku xun wa iqraarullaahi tacaala laakiin ilaahay iqraarkiisa calaa maa shay ou qariro oo dadka uu u daayo yuclamu la og yahay qubxuhu xumaantiisa laa yadullu ma tusaysa cala tashriici shayga inuu bannaan yahay haddii adi adoo xumaan samaynayo alla uu kusii daynayo oo ilaahay uusan ku ciqaabaynin waxu kugu ridaynin shaygaas inuu fiican yahay ma ahan macnaheeda sharci u yahay laakiin nebiga oo kale makuu daynayo isaga waxaa lagu adoonsada dadka inuu bayaaniyo soo ma garani ayb walidaalika waxaa badan intuu alla daynayaba dadka ayb oo madawin fara badan marka inuu sidaa yeelayo oo xadiidkii nabigana waa too ah in allaha tacaala la yumli lilaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu waa u sugayaa waa u sugayaa daalimka alle markuu qabto ma sii daynayo iyo aayadii kaleo alla uu yihi falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun ayb marka taa tashriic ma tusaysa liannahu maxaa yeelay inamaa aqara wuxuu usii daayey alla wou qiray waa u qiray waa usii daayey bitaakhiiri lmu'aakhadati wuu ugu daayey bitaakhiiri lmu'aakhadati qabashada daahinteeda inay ka daahdo walimhaali iyo sugid walimhaali yani sugasho laga sugto can ilmucaajalati la degdegis inuu ciqaabka la soo degdego ayuu alla subxaanahu watacaala kala suganayaa bikhilaafi rusuli rusushusa waa khilaafsan intahay sidaa fa inahum iyagu rusushu sufaraa-u sufara weeyaan kuwa u dhexeeyo kuwa yacni lasoo diray oo safiiro ah canhu ilaahay xaggiisa ka ah waay fi zajri canaanashada dadka ay canaantaan can irtikaabi lmafaasidi mafaasida koriddeeda ay ka canaantaan mafaasidi almanhiyi canhaa la reebay iyo walxafi boorin cala almasaalixi lagu booriyey masaalixdii alma'muuri bihaa laysfaray fa ama aliqraaru iqraarku cala alqowli hadal qof yiri ou qiro nabiga calayhi salaatu wasalaam fa naxwu maa ruwiya can abi bakrin isidiiq wixii laga wariyey oo kale waa anahu sala allahu alayh waali wasalam qaala liannahu qaala abu bakar waxa uu yidhi limaacizin maaciz uu ku yidhi ninkii rasuulka ilaahay waa zinaystay xadka iga oog yidhi waaye yaa abubakar wuxuu ka yidhi in aqrarta in aqrarta arbacan afar haddaad qirato afar jeer haddaad zinada isku qirto rajamaka rasuulullahi nebiga ku rajmina dhagaxuu kugu dilayaa fa kaana nebigiina marka waa fadhiyaa waa ka aamusay nebigiina fa kaana daalika kaagaasi wuxuu noqonayaa jaariyan mid dareeray soco dureerayo soconayo mujraa qowlihi sala allahu calayh waali wasalam qowlkiisa dureeridiisoo kale u dureeraya ayb oo sidii isagoo yidhi oo kale in aqrarta arbacan rajamtuka isoo yidhi oo kale niyow in aqrarta arbacan afar jeer haddaad qirato rajamtuka anigoo nebi maxamed waa ku rajmina saasay la mid tahay mar haddii abubakaraa yidhi waa dhegaystay nebiga kama hadlin isagoo yidhi oo kale la mid tahay rasuulka calayh isalaatu wasalaam wa ama aliqraaru cala alficli ficil la qirana dad wax sameeye loo qiro fa naxwu maa ruwiya oo kale weyaan ana jawaariya gabdho min bani najaar reer bani najaar a kunna waxay ahaayeen yadribna bidufi gurbaan inay garaacanayaan wayaqulna ay dhahayaan maalin ciiday ahayd dabcan ayb gabdhaha yareerkana waa loo ogolyahay wayaqulna ay dhahayaan naxnu jawaarin min bani najaari waxabadaa muxamadun min jaari naxnu anaga jawaarin baanu nahay gabdho yaryar min bani najaari reer bani najaar kamida waxabadaa wa nicmadaa kan ayaa nicmo lahaaday muxamedun almaqsuusu bilmadxi muxamedun weeyaan kan la ammaanayo min jaarin ayuu u wanaagsanaaday deris isaga u wanaagsan fa qaala sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi iclam ogow annii uxibukum inaan yani markaa aan idin jecelahay walam yanhahum can dalika arrintaa kama reebin fadalla calaa jawaasihi waxay tusaysaa arrintaa marka inay bannaan tahay waa ficil marka hortiisa lagu sameeyey nebigu uu qiray ka aamusay weli abubakar uu yihi dachumaa iska daa ina likulli qowmin ciidan wa hada ciiduna waa iqraar marka uu qiray waxaa lamida iqraarkaas oo kale ninkii uu u qiray in laba ragca tukaday labau tukaday markuu yihi asubxu arbacan nin baa waxaan ujeedaa kii kale ee isaga labada ragce fajarka ay ka tagtay ee intuu tukaday salaada subax nebiga la galay soo nebiga ku jiro ayuu masaajidka soo galay waa tukaday salaadda markuu ka baxa kadib buu labadii ragco soo celiyey xagga inta istaagay waa ka aamusay nebiga waa iqraar marka ayb kii kale isagoo tukanayo soo galay nebigoo salaad ku jiray jamaacadii isa iska tukaday xagga inta tegayo laba ragco tukaday haddana markaasuu soo galay salaadii markaasuu nebiga ku yidhi aa subxu arbacan war ma salaada subaxa afar ragca afar miyaa tukanay subax markaasuu yihi sunnadii fajarkee ka horreysa ma aanan tukanin haddaan tukanaya marka uu ka celiyey nebiga marka aa subxu arbacanta laftirkeeda celin iyay tusaysaa kii kalena nebigu waa u daayo waa u qiray iqraar marka waa iqraarun cala alficli ficil markaa laysu qiraayo intaa marka sunadiibuu iyadana uga baxay ijmaacii buu galaa marka daliilka saddexaad bilahi towfiiq wsal lla slam ala nabiyina mxamed wala ali saxbi